الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد بابك الزكاة مهم جدا سفي عنها الله دوقه سؤاله سينو يبضنيه مر والبن ولا ستاقنيه قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الثاني باب كلبات في زكاة الذهب والفضة labadaasi zakadoodii ayuu ku saabsan yahay albaabu thaani baabka labaad fii zakaati dahabi dahabkii zakadiisii dhexdeeda iyo walfidati fidadii zakadeeda dhexdeeda ayuu ku saabsan yahay labadaasi zakadoodii iyo axkaamtoodii ayuu ku saabsan yahay wa fiihi baabkan dhexdiisiina masaa'ilu masalooyin ayaa ku sugan oo aana lix masalo masaaishiisiina waa lix waay almasalatu luulaa masalada koowaad xukmu zakaati zakadii xukunkeed fiihimaa labadaasi dhexdoodii ku waajibtay iyo wa adilatu dalika xukmu zakaati dhe zakadii xukunkeeda oo fiihi maa fi dahabi walfidati dhexdoodii ahaatay ahaaday xukunka iyo wa adilatu dalika xukunkaas adiladiisii iyo wixii ku soo arooray oo daliil ah ayay ku saabsan tahay tajibu haddabay waajibaysaa azakaatu zakadii oo fi dahabi dahabkii dhexdiisii walfidati ay ku waajibaysaa dahab i fido zaka way ku waajibtaa haye liqowlihi maxaa u daliila marka waajib haddii la yidhaahdo waxaa la rabaa in daliil la helo wa adilatu dalika waa kana liqowlihi ayaa u daliila allah hadalkiisii tacaala sareey waaladiina kuwii oo yaknizuuna keedinayaan addahaba dahabka keedinayaan oo meel dhigayaan oo ku ururinayaan waalfidata iyo fidada bad keedinayaan walaa yunfiquuna aan dhiibaynin haa fidadaasi iyo dahabkaasi fii sabiili illaahi alla wadadiisii dhexdeeda aan ku bixinaynin fabashirhum ugu bishaaree nebi moxamedow kuwaasi bicadaabin cadaab cadaabkaasoo aliimin ay mu'limin waay xanuujinayo qofkii la geliyo kuleel ah ilahay cadaabkiisiina awood looma haayo walaa yutawacadu loogama goodinaayo bihaadihi tan taasoo alcuquubati cuquubadan ah ilaa calaa taraki waajibin waajibka tagataankiisii mooyaane cuquubadan intaan la eg oo cadaab kuleel la dhahay loogama goodinin hee ilaa waajibka tagataankiis mooyaane walaa yutawacadu loogama goodinaayo bihadihi tan alcuquubata cuquubati cuquubada ah ilaa calaa tarki waajibin mooyaane waajibka tagadiisii mooyaane qof waajibaan ka tagin waxaana ee cadaabkaani loogama goodinaayo iyo waliqowlihi ilaahay hadalkiisii waliqowlihi nebiga hadalkiisa u daliila sala allahu calayhi wacala aalihi wasalama maa min saaxibi dahabin dahab saaxiibkiisii ma jiro walaa fidatin fido saaxiibkeedana ma jiro dahabi fido keligoodii maahay wamaa yaquumu maqaamahumaa min alcumlaati way ku jiraan ayagana ogow kaasoo laa yu-addii saaxiibkaasoo laa yu-addii aan gudinaynin minhaa fidadii xaggeeda ama dahabkii xaggiisii xaqahaa xaqeeda aan gudinaynin xaqa la sheegayana waa zakadii ilaa haddii uu jiroba idaa kaana markii la gaaro yowma alqiyaamati sufixad waa loo fidinayaa oo waa loo gogolayaa lahu saaxiibkaasi saxaa'ifu hee safaaixu dheh safaa'ixu gogolooyin ayaa loo gogolayaa xagee laga keenay he min naarin oo meel fiican lagama keenin gogol naar xaggeeda laga keenay ayaa loo gogolayaa ee lagu jiifinayaa fa uxmiya waa la kullaynayaa calayhaa saxaa'iftii dusheeda lagu kullaynayaa fii naari jahannama jahannamo naarteeda dhexdeed asagoo ku jiro ee meesha lagu qulaynaya fayuqwaa waa la gubayaa bihaa fidadii iyo dahabkii lagu gubaa janbuhu dhinaciisi wa jabiinuhu wejigiisii waa wa dahruhu dhabarkiisii kulamaa mar walbo baradad ay qawowdo saxaa'iftii uciidad waa loo soo celinayaa calayhi dushiisii fii yowmi yoon dhexdiisa saas la yeelayaa kaana miqdaaruhu miqdaaru lyowmi yowmka qadarkiisii bikhamsiina alfa sanatin ahaaday a maalka maraha qaar haddaad aragto qofkii xaggiisaan gudanaynin allow haddii marba igu yaraysay aad dhahaysa ilahay aa u mahad celinaysaa haddii laakiin maalka hee saaxiibkiisii ilaahay waafajiyo xaggana nicimo badana ku jirto nicma almaalixu asaxiix nicma almaalixu asaalix lirajuli saalix u dheh nabiga alai slat slam maalka ninkiis markii oo fiican yahay ayaa asagana mid fiican noqonaya haddii zake ka bixinayo maalkii waa fiicnaanaya asagana waa ku noolaanaya adduunyadiisi iyo aakhiradiisina waa u kaalmaysanaya waa fiican yahay markaas haddii laakiin xaggiisan gudanaynin halis waay qaabkiis waa ujeeda saasaa lagu samaynaa xataa yuqda allaahu ilaa ilaa ilaahay ka xukumayo xataa yaqdiya allaahu dheh ilaa allah ka xukumayo bayna alcibaadi way ilaa addoomanka laga xukumayo isaga saasa loo ciqaaba waaye waayahay waa garaacayaan ana kansuka leeyihiin masa noqonayaan mas naarta ku jiro ay noqonayaan waa cunayaan ya mar kasta waa cunayaan ana maaluka ana kansuka ee oranaya axaadiid kale sidii tilmaantay iyo waliijmaaci ahli lcilmi ahlilcilmiga ijmaacigoodii abu daliila calaa ana fii mi'atay dirhamin laba boqol dirham dhexdoodii in ay tahay khamsata daraahima shan dirham laba boqol kasto maxaa laga bixinayaa oo dirham ah maxaa laga bixinayaa shan dirham laba hee ka ka mid ah laba boqol dirham kasto waxaa laga bixinaya shan diraahim shan daraahima laga bixinaya wa calaa ana adahaba dahabka dushiisina inuu waxaa ahaaday idaa kaana cishriina idaa kaana hadduu yahay dahabka cishriina labaatan mihqaalan min mihqaalin ah wa qiimatuhu walhal qiimatu qiimadiisina mi-ata dirhamin ay gaarayso tajibu azakaatu fiihi isaga ma jeeda maxaa idan qora idan وعلى أنه مذهبا مذهبا ماذا ما يذكره وعلى أن مذهبها إيه ذهب ده ذهب وعلى أن الذهب الذهب كان دشيس واجب كتهي زكذي إذا كان هدويه عشرين مثقالا واي لباتن مثقالا واي waqiimatuhu walaal qiimatun miyataa dirhaman ay tahay laba boqol dirham qiimadooda tajibu ama tajibu way ku waajibtaa waajibta waa taas wacalaa ana dahaba dahabka dushiisii idaa kaana cishriina midkalan hadduu yahay waqiimatu qiimadiisi miyataa dirhaman ay tahay tajibu zakaat waa ku waajibaysaa isagana fiihi dhexdiisii waay idan fidadii nisaabkeed waa xaggee laba boqol dirham waay dahabkii nisaabkiisina waa xaggee labaatan mithqaal waa labaatan shilin waa labaatan shilinkiisi mithqaalkiisa la yihahdaa shilinkiisa ayaa la yihahdaa mithqaal labaatan mithqaal waa labaatan mithqaal dahabkii markii uu gaaro zaka ku waajibaysa fidadiina laba boqol dirham markii ay gaarto waxay ku waajibaysaa zako ayib maxaa laga bixinayaa marka haddii fidada ay tahay shan dirham waa shan hee dirham laba boqol idan shan dirham shantaas dirham maxaa la yihahdaa magac yeelanaysa magaciisa waa noo iman doonaa si lagu soo saarayo markaasaad fiirinaynaa insha allah ayib labaatankii dirham dinaarkaas dahabkaas isagana labaatan markii uu gaaro mithqaal waxaa laga bixinayaa waa imaan doonaan magac yeelanayaan isagana waay isaga noo keeni doona insha alla qadarkiisa almasأlaة الثaaniyatu maslada labaad miqdaaruhaa miqdaaru zakaati zakadii miqdaarkeedii waay oo dahabkii fidada ku waajibaysay maxaa la bixinaa waa miqdaaru zakaati zakada qadarkeeda miqdaarkeeda zakadaasoo alwaajibati oo waajibtay fi dahabi dahabka dhexdiis ku waajibtay walfidati fidada dhexda ku waajibtay hee huwa lcushri waay qadarka la bixinayo muxuu yahay waajibayo nisaabkii haddii uu soo ogaanay nisaabkii markii gaaraan maxaa la bixinayaa ayaa imaanaya sooma waa yahay marka miqdaarka la bixinayo muxuu noqonayaa rubcul cushri rubcul cishri waay ay fii kulli cishriina labaatan kasto dhexdoodii diinaaran alla bixinaa oo min adahabi ka mid ah maya diinaaran min diinaarin ah fii kulli cishriina labaatan kasta dhexdood diinaaran min diinaarin ah oo min adahabi dahabka haggiisi ka ahaadeen nisfa nisfu diinaarin waay diinaar niskiisa la bixina waay diinaar hal diinaar niskiisii waay labaatankii waxaa laga bixinayaa rubcu lcushri rubcu lcushrigin muxuu noqonaa marka hal shilin niskiisii way nis waay bar waay ee bar waay nisfu diinaar waay waayahay nisfu diinaara laga bixinayaa cushurkii rubciisii waay cushurkii hee rubiisi cushurkii rubiis maxaa laga wadaa alla cushur waa soo marnay soo maha nisfna haddaa soo marnay hadda maxaan rabaa rubul cushri waa cushur rubaciis maxaa laga wadaa rubul cushri markii aad ogaato inaad rabto hee waa maxaad odhanaysaa nis hee ka mid ah keeni karaa nis ka mid a afar waay soo maa nis ka mid a afar waay ayib nis ka mid a afar waay nis ka mid ah afar afartaasa kamid yahay niskan soo maa meel ka mid a afar waay soo maa nis ka mid a laakiin afar meel meel waayahay waxaan rabnaa marka inaan ogaano sidii zakada looga bixinayay see lagu soo saaraa see lagu soo saaraa rubul cishria laga bixinayaa waxaa lagu soo saarayaa waxaa loo qiibinayaa ama waxaa la dhahayaa kasoo fudud hal ka mid a afartan waaye rubul cishri waxaa waaye hal ka mid ah afartan waaye di kale waa ku wareeraysa saasoo kuu fudud hal ka mid ah rubul cishri maxaa waaye waxaan rabaan rabnaa rubul cishri inaan ogaano see kusoo saaraynaa hal ka mid ah afartan waaye wareerka waa dham waa gaaban yahay hal ka mid ah afartan haye afartan haddii loo qiibsho afartan qofka imisa helaa hal soo maa hal ka mid a waay afartun afartan afartan dollar ayaa waxaa lagu dhahay u qiibi afartan qof qofkii muxuu helaa hal waay idan rabul cishri waxaa meesha gaarsinaysaa haddii kale haddii afar hal ka mid a dhahdo waa ku wareeraysaa waxaa loo qaybina marka aada la aadaysa si toos ah afartankii hal ka mid ah hal ka mid ah afartan waay hal ka mid ah afartan haye waxaad rabtaa inaad ogaato xoolaha waxay gaareen hee labaatan dahabkaadi labaatanuu gaaray labaatan midqaal maxaad u qaybinaysaa hee afartan afartan aa u qaybinaysaa wixii soo baxo hee ayaa bixinaysaa wixii soo baxo haddii aad gaarayso lacagtaadii afartan dirham ee afartan diinaar waxaad bixinaysaa afartan hal ka mid ah soo maha hal afartan ka mid ah hal afartan ka mid ah rubul cishri kaas waay rubul cushri maxaa la yidhaahdaa hal ka mid ah afartan see ku soo saaraysaa afartanka waxaa uqiiminaysaa afartan maxaa soo baxa hal soo maha ayib haddii gaarayso lacagtaada hee afartan milyan saasley waay lacagtaada waxay gaaraysaa afartan milyan rubul cushrikaad ma waa afartan milyan hal milyan waaye afartan milyan afartan u qiibi qofkaas muxuu helaa hal milyan waaye boqol milyan lacagtaad hadday gaaraysa mis maayo he waa uqiibinaysaa boqol milyan boqol qof uqiibi hal boqol milyan halaa qofkii soo ma aan hal boqol milyana lagaa rabaa laba boqol hadday gaaraysana afartan uqiibi maga halaa qofkii laba boqol soo ma intaas leewaay mar walba waxaad fiirinaysaa lacagtaada meel allaala meeshii rabta ha gaartee afartan ay uqiibinaysaa wixii soo baxo masaakiinta askale wixii haro ada askale mafudustahay hadda koraa soo maray waddo dheer ina soo maray waddo gaaban soo maa kan dheer soo mar hee kan gaaban dhihi jirnay soo maa kana ku gaaban ma bes lacagtaada intii gaaraysa waa qiimaynaysaa intaas way soo maha afartan ay uqiiminaysaa bes afartan uqiibi wixii soo baxo ee intaasa masaakiinta askale adiga ma lihid waxaas wixii kale adaa askale mala fahmi idan rubul cusri maxaa waaye afartan he hal ka mid ah afartan soo maa hal ka mid ah afartan weligaada saas ku soco ayib wuxuu leeyahay musanifka marka raxmatullaahi calayhi wamaa zaada fa bixisaabihi qalla aw kahura u leeyahay fiiri wamaa zaada wixii ziyaaday oo afartankii ama labaatankii ka ziyaaday fa bixisaabihi xisaabi mamaga xisaabtiisii waayo qalla ha yaraad mid yar ahaada ahaan haya aw kahura mid badan ahaadaba qalla inuu yahaa uu yahay mid yar aw kahura inuu yahay mid badan oo isku mid wamaa zaada wixii ziyaado fa bixisaabihi xisaabi ma maagii xisaabtiisa u ahaaday qalla inuu yahay mid yar aw kahura inuu yahay mid badanba isku mid ama ha yaraado ama ha badnaado wixii ziyaaday xisaabtiisii ayaa loo fiirinayaa sideed waxaa la yihahdaa laa waqsa fi naqdaaniya la yihahdaa labada lacag dhexdoodii ama dahab ifido nuquudda dhexdeeda ee waqsi ma laha wax oo waqs ah sida xoolaa oo kale ma aha laa waqsa fi nuquudi dhamas ama laa waqsa fi dahabi walfida zarciga naftirkiisaas waa la yihahdaa laa waqda laa waqsa e bisaad waay laa waqsa fi nuquudi nuquud dhexdeeda ma laha waqsi waqsi waa la yihahdo intaan waa intaasaa laga rabaa m meeshaas in in laga gaarayo he wixii kale wax lagaama rabo wixii dhexdan ku jiro tiradaas tiradan dhexda wixii ku jiro wax lagaama rabo sidii xoolaha lama dhahayo geeli arigi lo-da oo kale ma aha haddii wixii tiradii aad zakada xoolihii ka gaartay waxa soo haraan dheeri ah ayagana waa la xisaabina le fa xisaabin la fahmi lacagtaadii laba kun dollar waay laba kun iyo shan boqol way lacagtaadii tusaale ahaan lacagtaadii waxaa waaye laba kun iyo shan boqol dollar waay laba kun iyo hee shan boqol dollar waay labadii kune nisaabkoodii meeg waay ee zak waxay la bixinaya maxaa waay konton dollar waay soo maa konton dollar waay boqolkii laba i laba dhibic bar waay laba ibar waay boqolkii boqolkii dollar waxaa laga bixinaa laba hee ibar laba dhibic bar laba dollar ibara laga bixinaya ku dhufo marka maxay noqonayaan laba dollara noqonayaan haddii la yidhaahdo mar waa qalo mar waa shaqiisaya ayib marka saas ayaa ku xisaabaysaa labadii kun he markii lacagta gaarto waxay ku xihan tahay dollarka qaalowdiisii iyo raqiistiisii ee dahabka dheh ee fidada fidada lagu qiimaynaya sida loo imaan doonto insha allahu ta mar waa qaalowa mar waa raqiisaya soo ma dollarka mar waa kaca mar waa raqiisaya marka waxaa la firin mar boqol iyo kun iyo sideed iyo laba kun waxay udhahayso intaasa zakada ka bilaabanaysa dhaheen haddii markii lacagtaadi gaaraysay laba kun iyo shan boqol dollar ay gaaraysay labadii kun lacagdii haddii la yidhahdo meesha zakada nisaabka dollarka a la yidhaahdo maxaa soo haray shan boqol soo maha shan boqol see la yeelaa marka wax laguma laha cafa cafwan waay maa la dhaha mase waa lagu xisaabtama waa lagu xisaabtama haddana maxaa u qiibanaysaa shantii boqol afartan wixii soo baxo bixinaysa haddana afartan haddii oo u qiibiso wixii soo baxo ayaad bixinaysaa kee tirada kale lama labadii kun sad laba kun kale kuma darsamine lama dhahaayo haddii shan boqol ka yar ay tahayna laba kun iyo saddex boqol wayba shan kun kale maxaa la sameynaa afartan ayaa u qiibanaysaa wixii soo baxo waa iska bixinaysaa laba kun iyo laba boqol waay labada kun zakadii nisaabkii meesheedii waay labadan boqol waa yarin soo maa imise u qiibanaysaa afartan le waay laba kun iyo boqol waay boqolkan see la yaraa afartan a u qiibanaysaa laba boqol iyo konton waay kontonkiin see u qiibanaysaa afartan le laba boqol iyo labaatan waay labaatanki maxaa qibanaysaa afartan le waay laba boqol iyo toban waay maxaa qibanaysaa afartan le waay wixiisa famaa zaada fa bixisaabihiisa ama ha yaraado ama ha badnaado saasaan wadaa mana fahmi ma sahlan lacagta marka wamaa zaada wixii ziyaado fa bixisaabihi waay saasaa laga wadaa marka wa fii kulli miatay dirhamin laba boqol dirham dhaxdoodii dhammaantoodii dhexdoodii min alfidati fidada xaggeeda khamsata khamsatu daraahima waay wamaa zaada isagana fa bixisaabi dahabka oo kale waa isagana ujeeda liqowlihi sal alay wasalama fi kitaabi sadaqa nabiga qolkiisa u daliila uu dhahay fi kitaabi sadaqati sadaqadii kitaabkeed wa fi riqati wa fi riqati waay fidadii dhacdeeda riqa waxaa laga wadaa fida waay riqa waxaa laga wadaa fida waay fidadii dhexdeedii kullu miatayni boqol kasta dhexdooda ee dirhamun oo kullu miatay dirhamin dhe waa kullu miatay dirhamin laba boqol kastoo dhexdooda dirham dhexdooda rubucushri ayaa la bixinayaa cushurkii rubuciisii waaye afartan hal kamid a afartan ayaa la bixinaya hal kamid a afartan iyo walxadiidi walaysa calayka korkaadi niyahu shay-un ma aha yacni fi dahabi waay dahabka ti hadda tii hore maxaa laga hadlaya fidadii tan waa dahabkii xataa yakuuna laka ilaa adiga ku sugnaanayo cishruuna dinaara labaatan dinaar faidaa kaana laka haddii cishruuna dinaara ku sugnaadaan oo waxaala calayhi diinaarkaas dushiisina alxoolu sanadkii kusoo wareego fa fiiha waxaa laga rabaa labaatankaas dhexdoodii nisfu mithqaalin wajeeda shilin barkiisii waay iyo walimaakii ayaa u daliila jaa yimaaday can nabiyi nebiga xaggiisii ka yimaaday sala allahu alayhi wala alihi wasalama min anahu ana nebiya nebiga kaana inuu ahaa yaahudu mid qaadayo ka qaadayo min kulli cishiriina labaatan kastoo midqaalan midqaalin ah nisfa midqaalin ka qaadayo kaas maa u daliila almasalatu athalitha masaladii saddexaad shuruuduhaa waay shuruudu azakaat zakada shuruudadeeda oo dahabka iyo fidada laga wada gaar ahaan yushtarad waxaa loo shardinanay wujuubi zakaati zakadii waaj wujuubkeeda fi dahabi dahabka dhexdiisii walfidati fidada dhexdeeda ashuruudu shuruuda loo shardinaya shuruudaasoo ataaliyatu imaan doonto soo socoto waay kow buluuqu nisaabi waa shard horta nisaab inuu gaaro nisaab gaaridiisi waa shardi buluuqu nisaabi nisaab gaaridiisi waay wa huwa nisaabkana cishruuna mithqaalan waay min adahabi xagga dahabka nisaabkiis maxaa waay labaatan mithqaal maxaa u daliil lixadiidi caliyin radi allahu canhu walaysa calayka dushaad shayun maaha yacni fi dahabi xataa yakuuna laka cishruuna diinaaran faida kaana laka cishruuna diinaaran waxaala calayhi alxowlu fa fiiha nisfu mithqaalin hadda soo marnay wayusaawi wuxuu u dhigmayaa hee biljaraamaati garaam ahaan markii loo fiiriyo hee khamsa wa thamaaniina jaraama siddeetan iyo shan garaam ayuu u dhigmaa labaatan diinaar hadda hadda casrigaan aan joogno markii loo fiiriyo garaam ahaan imise garaam noqona siddeetan iyo shan garaam waayo culimada qaarna waa ka yaryahay dhahayaan laakiin meeshaasi dhexdhexaad u badan yihiin culimada labaatan iyo siddeetan iyo shan garaam waayo idan dahab nisaabkiisii hadda haddii aad rabto inuu aada ogaato maxaa loo fiirinayaa dahabkii inta badan isticmaalkiisii lacag ahaan nooma yaalo aniga laakiin hadda waxaa loo isticmaalayaa lagu ogaanayaa garaam soo maha garaamaadka loo fiirina marka qofkii marka dahabkiisii gaarsiisan yahay siddeetan iyo shan garaam hee maxaa laga rabaa zako waay zakadiis maxaa waaya rubcul cushri waay siddeetan iyo shante waxaad u qiibinaysaa hee afartan wixii soo bao waad iska bixinaysaa mana fahmi siddeetan iyo shan waxaad u qiibinaysaa afartan wixii soo bao ayaad iska bixinaysaa ayib hadda laakiin asaga isticmaalkiis maadaama uu yaryahay lacag ahaan in loo isticmaalo qofkii lacag ahaan looma siinayo maxaa la samaynaya laakiin waa la qiimeynayaa hadda oo maxaa loo qiimeynayaa dolara waddanka hadda maxaa u badan dolara loo qiimeynayaa halkii garaam oo dahab ah imise uu joogaa dolar ahaan markii loo fiirsho Ya Abdulrahim. Hadi mi maraya? Ya. Soddon iyo saddexa waa soo dhacay ya soddon iyo saddexa halkii garaam oo dahab ah soddon iyo saddex doolar miya Gab- gabdhaha la weydiin ya waayahan konton waa kasoo degay oo macquul soddon iyo saddexa ka soo qaad marka ayib waxaa samaynaysaa marka halkii garaam soddon iyo saddexa waay doolara la yidhaahday maxaa samaynaysaa marka soddon iyo saddex doolaar ayaa waxaad ku dhufanaysaa siddeetan iyo shan garaam wixii soo baxo lacagtaada intaas marka dahabkaada intaas qiimadiis haddii gaarayso ee waa bixinaysaa zakadiis iyo qiimadaasa lagaa rabaa ya qiimadiisa lagaa rabaa soddon iyo shan saddex doolar waxay ku dhufanaysaa nisaabkii dahabka meegu ahaa siddeetan iyo shan soo maha ku dhufo wixii lacagtiisii soo baxo fiiri lacagtii soo baxday fiirinaysa marka lacagtii markii aad saddex iyo soddon doolar aad ku dhufatay siddeetan iyo shan garaam aad ku dhufatay kuu soo baxdo hee ayaa fiirinaysa tirideeda haddii lacagtaas meeshaas daarsan oo la ekaatay dahabkaada qiimihiisii ka yar yahay oo da- lacagta badato dahabkaadi hee zake ma gaarin soo ma haddii isla ekaadana zake waa lagaa rabaa haddii dahabkaadiiba bato lacagtii sii yaraatana haddee waaba sii badan yahay soo ma waaba ka sii badan yahay dahab waa fi- waa lagaa rabaa zake waay taas waxaa waaye waa dahabkii waay nisaabkiisi ama fidada musanifkaad ma sheegin laakiin shan boqol sagaashan iyo shan garaam waa idana labadii boqol dirham labadii boqol dirhamo fidada ah hee haddii garaamaad loo bedelo hadda muxuu noqonayaa maxay noqonayaan shan boqol sagaashan iyo shan garaam shan boqol iyo sagaashan iyo shan garaam qofkii marka fidadiisii ay gaarsiisan tahay shan boqol sagaashan iyo shan garaam waxaa laga rabaa zake laga rabo soo maa muxuu u bixinayaa rubcul cushri rubcul cushri see ku ogaanaa rubcul cushri inuu bixinayo marki in- in- eh, in laga rabo shan boqol sagaashan iyo shana maxaa loo qiimina afartanna waay wixii soo bax maxaa waay rubcul cushri waa bixi intaasaa laga rabaa ayada naftirkeeda isticmaalkeeda waa yaryahay hadda maxaa la sameynaa dolara idin loo bedelaa halkeedii garaam waxaa la dhahay ugu dambaysan saddex dollar inuu joogo raqiis wayada halkeedii garaam qalana ama fido ah inuu joogo saddex dollar saddex dollar waxay ku dhufan- maxaad ku dhufanaysaa marka haddii aad rabto nisaabka inaad wato qiimaheed shan boqol sagaashan iyo shan wixii soo baxo hee ayaa marka fiirinaysaa lacagtaada markii meeshaas gaarto waxaa lagaa rabaa sakadeedii intii kuu soo baxday ayaa u qiiminaysaa afartan waa bixinaysaa haddii lacagtaada meeshaas ka yar tahay hee waxba lagaama rabo haddii meeshaas la eg tahay ama kasii badan tahay waa lagaa rabaa waay haddaba marka lacagteeni haggee looga toosaa soomaaliyeed dahabna ma aha fidana ma aha culimmada waxay dhaheen meesha ugu dhow ugu fiican masaakiintana dheef ugu jirto qofkaana asagana warac ugu jiro waxaa lagu qiyaasayaa lagu dheheleeshinayaa oo lagu jaangoynayaa fidada waay nisaabkeeda nisaab alfidati waay nisaab ee alfida fidana mobile ma haysaa haye hal mar noo soo saar adaa ganacsi ah ayib waxaan sameyn rabnaa marka saddex dollar waxaan ku dhufanaynaa shan boqol sagaashan iyo shan hay ku dhufo meewaay kun toddoba boqol siddeetan iyo shan dollar qofkii lacagtiis gaarayso zake laga rabaa ma fahamteen kun toddoba boqol iyo siddeetan iyo shan sideed boqol marka qaar lagu qiyaasi jiray laakiin hadda dhib ma laha kun toddoba boqol iyo siddeetan iyo shan doolaar qofkii haysado hadda hee maxaa laga rabaa sike laga rabaa lacagtaadii ma gaareed wixii oo kun toddoba boqol sideetan ishan qofkii lacagtiisa ka yar tahay hee lagama rabo zake ma laha weli ma gaarin lacagtiisa haddii laakiin lacagtiis gaarayso kun toddoba boqol sideetan iyo shan gaarayso zakadii waa laga rabaa maxaa laga rabaa rubu lcushri see ku ogaanaa afartana u qiimina wixii soo baxo iska bixinaya wixii kalea saa qaadanaa ma la fahmeen sidaas way eedan taasaa dadka masaakiinta ina dheef ugu jirto haddii dahab lagu qiyaaso dahab haddii lagu qiyaaso muxuu noqonaa xaaji cabdulal ku dhuf haddan adaa saddex soddon iyo saddex dollar lagu dhuftay siddeetan iyo shan maxay noqonayaan nisaabkeed maxuu noqonayaa soddon iyo saddex waxaan ku dhufanaynaa siddeetan iyo shan dahabkii ha laba kun iyo laba kun iyo sideed boqol iyo shan dolar ma dhow soo maa taas sooqaaliya waay ma dhow haddii lacag soomaaliya loo bedelo waxaa waay adaa la yaabaysa waxaas dhan he u bedel bal soomaaliya laba kun sideed boqol iyo shan lix boqol konton iyo sagaal milyan waay shilin soomaaliya yaa waxa la siina marka masaakiinta ka gaadlay gashay ebro soo maa ma sahlana marka idan waxaa fiican u fiican masaakiinta dadka hoolahana u fiic oo u waraa u ah in fidada lagu qiyaaso sidaasi waay ونصاب الفضة فضة نصاب كذا مئة درهم من الفضة لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة والأوقية أربعون درهما شري صوم رسوم فخمس أواق شنت أواق هي تساوي waxay u dhigantaa miatay dirhamin wa qowlihi sal allahu alayhi wasalam wafi raqi wa wafi raqati dheh wafi riqa ayaa saxsan laakiin bikasri ra wafi riqati fididii dhexdeeda rubuc cushri la bixinayaa fain lam takun haddii qofka aan u sugnaanin ilaa tisciina wa mi'atan mooyaane falaysa fiiha shay nuguma laha ilaa an yashaaa rabbuhaa rabbigeed haddii uu doono mooyaane rabbigee bimacnaa saaxiibkeedii waayo وقد اجمع العلماء والمد waxay isku waafaqeen ala anna nisaab alfidati fidada nisaabkeeda khamsa waaqin inuu yahay wa nisaabu dahabin cishruuna midqaalan inuu yahay waa bijmac labo baqiyatu shuruudi shuruud hee intii soo hartay waa alcaamati guudka ahayd ee soo marnay allatii taasoo sabaqad ee soo hormartay fii man qof dhexdiisii ku waajibtay tajibu caleyhi dhexdiisiba hee azakaatu ku waajibaysay ku soo marnay wa hiya ayadana alislaamu walxuriyatu walmilku taamu waxawlaanu lxawli waay waqad sabaqa alkalaamu caleyhan waa soo hormaray almasalatu araabica زكاه واسكاه البدن انت انا جواب لا توفيق